warjaaramkan socday yaa xaq ulahay ma reer dhuusamareed baa ulahayd mase reer ceelbuur mase waxaa ulahay reer xaradheere heshiisaas hadii la helo oo dadku laga shaqeeyo dantooda laakiin dan shaksi inaan laga shaqeyn oo la dheh ana anaa anaa inaan soo laabtan rabaa waxaa kale oo caqabad ho imaan kara isteedyada markii la joogo isteedyada markii la joogo waxa caqabad ho imaan kara waxaa imaan kara in in heshiisya dadku bulshadu ay ku heshiyeen oo for example galmudug oo kale iyo puntland oo kale iyo hirshabeel oo kale heshiisya waxaa ka jira dadku mad qaybka madaxda yaa noqonaya yaa madaxweyne ku-xigeen noqonaya yaa ra-iisul baarlamaan noqonaya heshiisyahaasoo kale in caqabad waxaa imaan kara inay inuuba inuu jibaan ama inaysan jabin waxaa kamid a in lagu heshiiyey dadka madaxtinimada galmudug kale marka tusaale ahaan usoo qaato in dadka laamigaa degan ilaa gaalkacyo cadaado dhuusamareeb gurceel xarar dheere ceel garas inta degan in la yidhi madaxtinimada ayay leeyihin dadkaas oo wareegto ku noqonayaan ayaguna ay heshiis bulsho sii galeen oo dheheen beeliba mar mar gaalkacya qaadanaysa mar cadaada qaadanaysa mar dhuusamareeb mar ceer galas mar jawle heshiisyadaas marka way socdeen oo tobanaan galmudug dhan way soo socdeen for example gaalkacay maray soo qaadatay dhowr jeer cadaada way soo qaadatay dhuusamareeb iyo jawle iyo xarar dheere xarar dheere dhuusamareeb iyo xarar dheere iyo iyo ceelbuur ayaa dhiman systemka wuxuu aha marka galmudug hadda teramkan inay ku tartamaan dhuusamareeb xarar dheere iyo ceelbuur dad ka soo jeeda marka heshiiska bulshada ay ku heshiida sida macnooyinka saas buu ahay ayada laftigiis haddii inta la baalmaro qof shaksiyaho marka hore tareenkii marka hore soo maray oo gaalkacyo soo maray hadii gaalkacyo ama cadaadaha lagu celiyo la yidhaha waxaa imaanaysa communitigu in cod badan isdhexgal ay dhibaata ay ka timaado waxa marka la tilaa dadka hadda jooga in la heshiisyadaas laftirkooda la fiiriyo oo la yidhaahdo war warjaaramkan socday yaa xaq ulahay ma reer dhuusamareed baa ulahayd mase reer ceelbuur mase waxaa ulahay reer xaradheere heshiisaas hadii la helo oo dadku laga shaqeeyo dantooda laakiin dan shaksi inaan laga shaqeyn oo la dheh ana anaa anaa inaan soo laabtan rabaa anoo fiirinayn tareenku meesha soo maray ma cadaadu soo maray mase dhuusamareed siisa tareenka hadda galmudug socda cadaadu soo maray dhuusamareed hadda kusoo dhow yahay haddii u leexanayo xardheere ama uu tegayo ceelbuur dadka deegaanka la raba lakin siyaasiyiintu inay cadaado ama dhusre gaalkacyo ku celiyaan ayaga lama gudboona qof cod markay noqotana sida community u kala tira badan tahay codka usoo bixi doona hadii la yihahdo soomaaliya cadaalad darra badan ka jirtay cadaalad darraasay baabi'inaysaa barnaamijkaasu waxaan rabaa marka inaan soo dhaweyno barnaamijkaas wanaagiisana aan sugno in la furo waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo in maamul goboleedyada maadaama doorasho ay kusoo bilaabanayso urura siyaasadeeda in dadka la furo oo dad madax banaan laga dhigo